bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugunsidayaal hamiin fayla ha ka dhowaada qodobada warkan hamiinamo idaacadda warsan haansheanka doorkaroon hamiinamaadanga sicirbarag wiin olaa ku sheegahay intii ku jarta degmada diinsor ee gobolka baaya marakacyaalka ka nool magaalada jowhar iyo sheegan antilaale deeri gargaar deg deg e amisom oo sheegda intii baarahayda dadka ciidamada etoobiya ka leeyeen gobolka baaya akhbaaraadka banaanka dhugun sideyaal hamiinamaadan idaacadda warsan singhayton oyba ku mid ahaa buuqii fooda harayti shirka xisbiga jamhuuriga taliyagii hore oo qiradeentiisa ku dambeeyay afgembigii lala damcaysanay turkiga iyo weliba kurii jarmalka masaar iturey ka weerari dasaaranayeen tareenga
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buux warsan media network
akhyaaray mar kale hamiin faylayo hawada siin kulanna hamiinamaa talaada warbaanaha galahayta taarigdan iyo ka eedanta tumi sagaalka bilo luuliyo sanadka lamada kun tum ilita haanasoyba hayana qodobadii warkan hamiinamaadana ka dhawaada yoogiyo fisanga wayba sicir barar wiin laa ku sheega ayantii ku jarta degmada diinsoor ee gobolka baaya gudoomiyaga degmada diinsoor ee gobolka baay maxamed ibraahim nuur jigshigow iyo wayba uu si raadi warsan ee magaalada baydhabo ku warbiyey sicir bararka ku jara degmada diinsoor ee sababta sheentay sicir bararkaasa
oo nimankana dambadi kahaayeen dadkii oo shal buriyaan joogto oo hireen magaalada oo hortaada saaran baawar mahakalo ada raashin la-aan jirta oo amjata siir barar oo zaid oo jira oo magaalada maymaabood ahaa lamkta kilo oo dheer tahay antii oo warbeeda muqayan qodqonka waa kiilada berisa maraafeed qiimada raashinka wan oo caadi mixaad inkasareetar kiilo beris may maraasa qodqonka waa maraas saas oo kale guddoomiye shigshigow iyo sheegay intii maamul ahaan yoonka filanani bulshada ka nool miilas islamarkaana baaqan dare dowladda koonfur galbeed dowladda soomaaliya hay-ado samafalka antiyo gargaar hadeersian bulshada ka nool degmada diinsoor ee gobolka baaya
raashin iyo iyo caafimaad raashin iyo daawo iyo walaal ukaagan nadiifsani markaasna nadiifsan hadan ay nadiifsan laakiin baahada ba u nadiifsani ba fiyan aa laariga sheegni aa kolay maxibani hadanti oo qalankaadka baadanti iyo talaabqaad iyo walqabad suubiya hadda kasugan maya shacabka oo walin qobada dhibaat jiraan oo ehelka biyo heedo caalamka ee dowlad koonfur galbeed dowlad soomaaliya inta shaamka gargaar wali gaarsiga sugan insha allah degmada diinsoor iyo tangi intii iyo la wareegan dowladda soomaaliya han koonfur galbeed wayba jidid sheedhan ango adoonsan ururka al-shabaab taasna iyo sheenti anti bulshada ka nool degmadaas iyo hawajaada sicir barar waybana sidaas oo kale saameyn weyn kuweeldhatay dadka danyarta ee ka nool milasa barakacyaalka ka nool magaalada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe iyo waybayo sheegana anti lahaladeere gargaar deg deg e faahfaahinta warkan wayba jowhara ku diray saada qaali cusmaana kaamka snaybiyaas oo ka mid ah kaamamka ku yaala magaalada tinijowar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe ayaa qaxootiga ku nool kaamka snaybiyaas ayaa waxa ay cawasho ka muujiyeen nolol xumo kusoo wajahday noloshooda haddaba mar aan booqasho ku tegay kaamka snaybiyaas oo ka mid ah kaamka ku yaala magaalada tinijowhar waxaana la kulmay dad aad u dhiwaateysan ee ku nool kaamkaasi una baahan in gurmo deg deg ah lasoo gaarsiiyo gudoomiyaha kaamka snaabiyaas xasan xaaji cali ayaa waxa uu maamulka gobolka shabeellada dhexe iyo dowladda federaalk soomaaliya ka codsaday inay ilgaar ay usoo eegaan dadka ku dhiwaateysan kaamka snaabiyaas ee ku yaala magaalada tinijowar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe annaga waxaan meeshaan maanta aaka sheegaa in aan nahay qaxooti deggan oo xerooyinka ku yaala degmada jowhar meeshaan waxaan ku haynaa carruur dhibaataysan iyo dad aad u fara badan oo qaxooti ah ayaan ku joognaa marka waxaan meeshaan ka codsanaynaa wax oo hadda aan dawladda aan ka codsanaynaa iyo maamulka in ilgaar ahna lagu soo fiiriyo wax maamulka iyo dawladda waxaan ka codsanaynaa in si gaar ah ay noo soo fiiriyaan wax aan ku haysano haba yaraatee male kaneeco way jirtaa dhaxan way jirtaa hooy male waxaa kaloo jira cuduro oo hadda aad iyo aad dadka u haaya oo annagana saa sida noo saameeyey kaduudiyowga aad iyo aad ayaa loola dhala wada dhacsan yahay ma garatee wax meel qof kasta gurigiisuu ku dhex jiran yahay wax dada oo hadda na soo fiirinaya ma jiro waxaan ka codsanaynaa dowladda iyo maamulka gobolka in macarif si gaar ahaan waxa kalean ka codsanayaa walaalaha soomaaliyeed in ayna soo fiiriyaan kulli dadka soomaaliyeed meel walba ay joogaan in ay si gaar ah noo soo fiiriyaan ma kastee haddana waxaan u diraayaa iyo hay-adaha iyoiyo iyo nj o-yada kulli in nala soo eego waxaa dadkan dad aad u dhibaataysan oo qaxooti ah waaye cabashada qaxootigaani ku nool kaamka isnaabiyaaso ee magaalada tinijoar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe ayaa waxay imaanaysaa xilli gobollada koonfurta soomaaliya oo si weyn u saameeyey bedolka loo yaqaano kadujoowa saadakhal ismaan idaacadda warsan jowhar amisom yaweybaye sheegdeen tiye baarahay dadkii la sheegeen ti ciidamada etoobiya ka dhammayan deegaanka wardinle ee gobolka baaya faahfaahinta warkansiid cali muuse maxmed aterayanenhaya taliiskii ciidamada midooda afrika ee amisom yaa weliba yo sheegana intii hadeertiya eedeymo la xiriir intay ciidamada etoobiya oo howlgalka amisom qaybta ku ah dad shacab iyo kaleeyeen gobolka baaya qoraal kooban oo amisom yaha kudeeri bogo twitterka iyo kaleeyin yaa weliba laka sheegay intii dhiigan eedeymadaasiya taliiska amisom yaa si degan baaritaan ka sameey doona dacwadaasiya amison yaa sheegtay intii eedeymadaasi iyo hadeereen walinyo sheegeen intii ciidamada etoobiya dad shacab iyo kaleeyeen deegaanka wardiile oo ku tirsan gobolka baaya taliska amison yaa welibayo sheegeen intii eedeynta ama dilka dadkaasi iyo habaheen kureeda dagaal culus iyo ciidamada amison iyo haan al-shabaab iyo ka dhex mareen deegaanka wardiile ee ku tirsan gobolka baaya weliba sidoo kale la sheegay sameeyowga baaritaankaasi oo la xiriira dacwadaasi intii oo fulii doonaan mas-uuliyiin ku dareerta dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba amison ciidamada etoobiya ayaa weliba dad shacaba iyo kaleeyana deegaanka wardiile oo hooseedaas magaalada baydhabo inkastoo maamulka koonfur galbeed soomaaliya is arrintaasi beeneeyey meelo warkaas ku dhugunsada haytan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo buuq iyo muran iyo aweybalaa sheegaha intii uu saharayay shirweyne xisbiga jamhuuriga ee dalka maraykanka kureediya si ku duban sidii caadiga hayd weyba madalla a ku muuqday qof ka fadaa intii us xisbigaas usa ka matela doorashada sanadkan donald trump yahay intii uusa shirkaas ku hadala tan inti rasmiga ee lukushaaciyow anti useeye musharaxga xisbiga habahaatoyba uusa doorbiday anti uusa xaasiyaha ka dhawaayo masraxa sharka anti uusan furmal ka hor yaweyba milas aan iska kooyay boqolaal qof oo eetan ku horjeeda anti donald trump uusanagada musharaxga xisbigaasa xaaska donald trump yaa sheegda inti hartashe useeye shaqsiga isbedelkan horseeda doona maraykanka taligii hora ciidamada ciirka ee turkiga iyo qaradintiuusa qorsheeyay afgembigii milatariga ee toddobaadkii hora ee guul daraysaday oo lala damacsanay dalkaas turkiga wakaalada wararka ee dowladda turkiga iyo sheegtay arrintaasa sawiro jenaraalka ayaa hadhiidii wakaalada ayaa muuqatay intiye antiokiyaalen dhowr dhaawac madashay iyo qaano kumida jirshaya jenaraalkan iyo horaantii inkari inti uusa kalug lahaay afgembigii laskadayi uusona sheegay inti uusa ku shaqeeyay intiroojiye qofkan iyo horaantii sheegi antiuusa kumid ay ciidamada jenaraala oo la hiri oo deerayaan ilaa tum i kow qofa in ku badan siyeed kun oo booliis iyo shaqada lakurooji iyo-ona lagu qaadi hubka fasaxga iyo qaadada lahaayeen sida milyan oo shaqaalo dowladda turkiga iyo la rooje aan ka dambeyna dhugunsidayaal saraakiila dalka jarmalkiya sheegaan anti kuriya muhaajir eh oon dhaladii dalka afghanistan usa weeraray rakaab saarnaay tareen dhowr qof iyo laa ku warmaha intii usa ka dhaawacay masaari tooreya saddex qof iyo dhaawac xun ha ku deerti iyo ana afar kalena usa dhaawac fudud ha ku deeri weerarkaas oo sida booliiska sheega hayaan warar hordhaca waybayo sheegaan inti dadka dhaawacmeen iyo deerayan ilaa labaatan laakiin saacado dambeeya la ogaada inta ilaa tumi afar qof laku daawayay naxdintiiyo meelaasku qaadeen sababta weerarkaas ku dambeytiya weliin cadayna wasiirka arrimo guda ee gobolka bavari waybaa sheegay intii weerarkan uusa qaadi tum-i todoba jir qaxooti ah oo ndharadi afghanistan kaasoo ka noolaya magaalo yar oo miileysan dhow warkii isinkula dareerteen gunsadayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo taninka ege warkan waybaseena dareerseenseenoo jur ismaaciil axmede waybanin farsameeyey faarax xaajiuseen abanwerow nangalaalananka warkan dhaafuu soo maqalay qoraal raadiyo warsan dot com iyo warbaahinta koonfur galbeed yareedan ku fiirsada koraan dhugoonsadayaal isina ka mahadsantiin dhugoonsado ku warkeen kamiinama